بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى ولما كان مركي أهاذي من حكمة الله ilaahay xikmaddiisu xikmaddaasoo albaaliqati heeldheer an yajcala ilaahay inuu inuu u yeelay lilxaqi xaqa mucaaridiina kuwa ka hor imaada yatabayanu midku caddaanayo bimucaaradatihim kuwaasi ka hor imaatinkoodii xaqay ka hor imaanayaan sababulxaqi xaqa sababkiis mid ku caddaanayo u ahaaday ama ka dhigay wa duhuuruhu iyo xaqi soo daahiradiisu cala albaaili ka soo daahiraayo fa inna khaalisa dahabi dahabka midkiisii oo saafiga ah laa yadharu ma soo muuqanaayo ilaa bicardihi bandhigidiisii mooyaane cala annaari loo bandhigo hee qayad allaahu way lamaadi jawaabkeedi walamaa kaana markii u ahaaday min xikmati illaahi ilaahay xikmaddiisii xikmaddaasoo albaaliqati way oo heeldheer an yajcala ilaahay inuu yeelay lilxaqi xaq u yeelay mucaaridiina kw kuwa ka hor imaanayo caaridayo yatabayanu ku caddaanayo bimucaaradatihim ka horimaatinkoodiina sawaabulxaqi ku caddaanayo markii ilaahay ka yeelay wa duhuuruhu iyo xaqii soo daahiritaankiisii cala baaili baatil ka soo daahirayo waa xikma ku jirta arrintaas inuu ilaahay xaq soo dejiyey xaqaas inuu u yeelo baail lagaga hor imaanayo kuwa xagga ka hor imaanayo u yeelay xikmada ku jirta sidaa daraaddeed allah tabaaraka wa tacala wuu leeyahay wakadalika jacalnaakum wakadalika jacalnaa likulli nabiyin caduwan min almujrimiina wakafaa birabbika haadiya wanasiira wakadalik sidaasi oo kale jacalnaa waan yeelnay likulli nabiyin nebi kasto caduwan waay cadow waa u yeelnay ma jeeda nebi kastoo ilaahay waxau leeyahay waxaan u samaynay cadow cadowgaasoo min almujrimiina ah mujrimiinta iyo dembiiliyaasha iyo gaalada ah ayaan u samaynay waay xaqii markii soo daahiray ilaahay soo dejiyey muxuu u sameeyey haddana xaqii ilaahay baatil laga hortagaayo xaqaasi maxaa looga yeelay baatil xaq looga hortagay maxaa loo sameeyey xikma ku jirto xikmada maxay tahay xaqa haddii baatil ka hor imaado ayaa soo muuqanaya xaqa sidiisiiba wakafaa birabbika rabbigaaga ayaa ku filan haadiyan haluu yahay mid hanuuninayo haddii ay isdhahayaan dadka xaqa haysto leexiya lumiya ee isdhahaan ilaahay waa hanuuninayaa isaga qof hanuuniyo ku filan oo ah wa nasiiran ilaahay wuxuu ku filan yahay inuu yahay nasiir mid hiilinaayo haddii ay isdhahaan xaqaani ka badiya ka qaalib noqda baabi'iya dadkii haystaana dhan laaya ay isdhahaan ilaahay isaga ku filan inuu u hiiliyo owliyadiisii waayo idan hadalkaani aayaddaasu macno qabaa xikma ku jirta marka walamaa kaana markii uu ahaaday min xikmati illaahi ilaahay xikmaddiisii xikmaddaasoo albaaligati heeldheer an yajcala huwa ali inuu u yeelay lilxaqi xaqa mucaaridiina kuwa ka hor imaanayo yatabayanu inuu ku soo cadaado bimucaaradatihm kuwaasi kahor ka hortagoodii xaq ay ka hortageen sawaabulxaqi xaqa sawaabkiisiina soo daahiro waa xikmad markii arrinta saas oo ahaatay iyo waduhuuruhu xaqa soo daahiritaankiisii cala albaaili ka soo daahiraya waay maxaa yeelay fa ina khaalisa adahabi waay dahabka midkiisii oo saafiga ah laa yadharu ma soo daahirayo dahab saafiga ma soo baxayo ilaa bicardihi cardi dahabi dahabkii u bandhigidiisii mooyaane cala annaari dab loo bandhigo dahabka markii la kariyo la dhalaaliyo ay waxaa ka soo baxayaan dahab saafi ah waay xaqa markii baatil ka hor imaado ayaa soo baxaya asigoo saafi ah waay marka waa ku caddaana xaqnimadiisa caddaanaysa waay hee arrinta markii saasay ahaatay qayada allaahu ilaahay wuxuu ku diray jalla weynaaye wacalaa sareeye biqudratihi awooddiisii sababteed qudradaasoo attaamati oo taam ah iyo wa lufihi naxariistiisii iyo dhimrigiisii alwaasici oo ballaaran iyo wa qahrihi qasabadiisii awooddiisii alghaalibi oo haalibka ah hee sababteed ilaahay qoradaas wuxuu ku diray man qof waay yadaxadu baabi'inayo xujaja haaulaa'i kuwaan xujooyinkoodu baabi'inaya waay kuwaasoo almucaaridiina ka hor imaanayaan xaqa wa yubayinu caddaynaayo zayfa haaulaa zayfa shubahihim dheh zayfa shubahihim shubahooyinkood faalsinimadeeda caddaynaya waay inay faals ay tihin musayaf oo lacagta faalsiga la yihahda faalsiga ah shubaha faalsi ah marka zayfa shubahihim shubahooyinkood ee faalsinimadeedii caddaynaya waayo inay faals ay tahay xujooyinkooda wa annahaa xujooyinkood kamaa qiila sidii la yidhaahday inay tahay caddaynaya waayo xujajun tahaafatu ka zujaaji takhaaluha xaqan wa kullun kaasirun maksuurun xujajun xujooyin waaye ama xujajun xujooyinke tahaafatu ay tatahaafatu way dhadhacaysa way hoobanaysaa way tahaafatu ay tatasaaqatu way tasaaqatu tahaafatu ay tasaaqatu way way dhacaysaa way hoobanaysaa way xujajun waa xujooyin xujooyinkaasoo tahaafato hoobanayso oo dhadhacayso waay kazujaaji oo kale dhaladii dhalayaashii oo kale zujaaj waa dhalo dhaladii oo kale ayay u hoobanaysaa takhaalu waxaad u malaynaysaa adigu haa xujooyinkaasi xaqan inay yihiin kuwa dhab ah marka hore waala malaynaysaa inaad xaq ay yihiin oo malaynaysaa wa kullun mid kastana kaasirun mid jabay waayo maksuurun la jibiyey xujooyin waa saas laba dhale markii tan aada soo qaaddo tan aada soo qaaddo oo aada isku dhufatid tee wax jibisay labadiina way jabeen tee wax jibisay teen la jibiyey ma taqaani soo maa labadiiba e waa isa jabeen xujooyinkooda waa saas kuwaas ahlu baailka xaqa markii laga hor keeno hee ibara laga dhigaa waay xujadoodii waa saas sidaas waay sheekh lislam ibn taymiya raxmat ullahi alayhi beejkani wuxuu u nisbeeyey lilkhaaabi wa qaala alimaamu imaamkii wuxuu dhahay muqadimada insha allah waa ka gaarsiinayna maanta soo fiiriya si fiican wa qaala alimaamu imaamkii wuxuu dhahay axmedu ahaa raximahu allahu allaha u naxariistee fii khudbati kitaabi اraddi cala aljahmiya kitaabkii lagu radinayay jahmiyada khudbadiisii dhexdeeda wuxuu ku dhahay alxamdu lilaah ayuu dhahay ilaa aakhirka alimaam axmed kitaabkan inuu u sugnaaday culamada qaar way ka shakiyeen sida alimaamu dahabi oo kale ooma sugna kitaabkani axmed ibnu xambal buu dhahay waa ka shakiyey laakiin culamada kale way sugeen sida shaekhulislaam ibnu taymiya iyo ibnulqayim raxmatullaahi calayhim waxay sheegeen inuu u sugan yahay oo kitaabkaasi uu leeyahay axmed ibnu xambal raxmatullaahi calayh alimaam isdahabi laakiin waa ka shakiyey waa yahay inuu sugan yahay kutubtoodii in badanna waa ku sheegeen shaekhulislaam iyo ibnuqayim وqاl الإmاaم imaamkii wuxuu dhahay أحmd أxmda raximah الlah fي khudbati kitاab الrad عlى الjamiyaةi wuxuu ku dhahay alxamdu لilaahi alla aya mahadle aladii allahaasoo jacla yeelay fii kuli zamaani fatratin zaman kastoo fatradiisii dhexdeed fatradu waa kala go' waay rasuulkani rasuulkani waxay u dhexeeya ayaa la yidhahdaa fatro fii kulli zamani fatratin zaman kastoo fatradiisii dhexdeeda min arusuli rususha hee u sugnaatay fatrada heey baqaayaa yeelay waay alladii jacala baqaayaa waay kuwa baaqa ah oo min ahli lcilmi cilmiga dadkiisii ka mid ah yeelay ayaa mahadle kuwaasoo yadcuuna dad yadcuuna u yeedhayaan man qofkii dalla lumay ila alhudaa hanuunka haggiisii ugu yeerayaan hanuun haggiisii ugu yeerayaan waay hidaaya addilaala walirshaad walbayaan waay wayabsiruuna tusayaan minhum qoladaasi luntay xaggeeda wayasbiruuna dheh wayasbiruuna ku sabrayaan dheh wayasbiruuna ku sabraayo minhum qoladaas luntay xaggoodii cala aladaa dhibka dushiisii ku sabrayaan qoladaas luntay markii wax u jeedinayaan waxa u sheegayaan ayagana aflagaadaday dhib soo jeedinayaan dhibkaasi waa ku dul sabrayaan kuwaasoo yuxyuuna noolaynayaan bikitaabillaahi ilaahay kitaabkiisii almawtaa kuwii dhintay ku noolaynayaan waay oo kuwu dhintay maxaa laga wadaa ka dhintay xagga ictiqaadku waay ictiqaadkoodii noolaynayaan wa yubasiruuna tusayaan binuuri illaahi ilaahay nuurkiisii ahla alcamaa andhooladii dadkeed ilaahay nuurkiisii tusayaan waay maxay indhoolo ka yihiin ictiqaadka waay fa kam min qatiilin mid la dilay farac badana waay qatiilkaasoo liibliisa ibliis u sugnaaday qatiilkaasoo qad axyowhu ayaga soo noolaayeen waay mid shaydhaan oo dilay muxuu ku dilay bishubuhati washukuuki washubuhaad waay washahwaad bishubhati iyo washukuuki washahawaad ku dilay waay oo ayaga soo noolaynayaan farac badanaa wa kam min daallin mid lumay farac badana waay kaasoo taa'ihin wareersan waddadii meeshii ka jirta oo xaqaa aan garanaynin kaas oo hadowhu ayaga hanuuniyeen hidaaya adilaala walirshaad watawfiiq adilaala walirshaad walbayaan waay hanuuniyeen waay ama hidaayatu tawfiiqi min allahi tabaaraka wa tacaala famaa axsana maxa wanaag badiyay aharahum radkoodii alannaasi dadka dushiisay ku dhaafeen wamaa aqbaxa maha xumaan badiyay ahara annaasi dadkii radkoodii calayhim dushooda ku dhaafeen afligaadii dhib u geysteen ayagana maxaa xumaan badiyey waay dadkii in badan wax u sheegeen maxaa wanaag badiyey dadkina ayagana ayagna afligaada inay u lahaadeen maxaa xumaan badiyey waay waa saas sidiisiiba qofka haddii daaciya ilallahi uu yahay qof afligaadaynayo ma waynaayo waay dhibaa loo geysanayaa yanfuuna way anfinayaan can kitaabi illaahi waay ilaahay kitaabkiisa xaggiisii ee waxay ka anfinayaan taxriifa alghaaliina kuwii xadgudbay taxriifkoodii waay ayay kitaabka alle ka anfinayaan waاmtixaala almubطiliina kuwii oo burinayay kitaabka alleh nis waxay u nisbaynayaan ee ayay ka anfinayaan waay waxyaabaha u nisbaynayaan waay mubtiliintii waxyaabaha kitaabka alle u nisbaynayaan oo baatil ah ayay ka anfinayaan waay imtixaalku waa waxay dhaheen culamada maahuudun waxaa laga soo qaatay min naxalahu alqowla yanxaluhu naxlan nasabahu ilayhi maahuudun min naxalahu alqowla qowlka ee u nisbeeyey waay min naxalahu alqowla yanxaluhu waay naxlan ay nasabahu ilayhi waay nasabahu bisiin waay nasabahu ilayhi waa u nisbeeyey waay marka mubdiliinta waxyaabaha ilaahay kitaabkiis u nisbaynayaan oo baailka ah ayay ka anfinayaan qoladan waاntixaala almubdiliina mubdiliintii u nisbayntoodii oo kitaabka wax baaila u nisbaynayaan ayay ka anfinayaan marka iyo wa ta'wiila aljaahiliina taxriifkana waa sarfu lafdi can daahirihi almutabaadiri minhu ilaa maanan aakhara biduunih daliil waay taxriifkaas waa soo marnay haddii ka horna sarfu lafdi can daahirihi lafdiga in daahirkiisi laga leexiyo almutabaadiri minhu ka soo degdegaayo ilaa fahm i ilaa macnan aakhara macno kale loo leexiyo la yidhahdaa biduuni daliil ama bidaliilin lama dhahayo kaasi taxriif waay wa tawiila aljaahiliina jaahiliintii ta'wiilkooda ayay kitaabka alle xaggiisii ka anfinayaan alladiina jaahiliintaas oo caqaduu guntay alwiyata albidcati bidco calamayaalkeeda jamcu liwaa alwiya waa calamayaal calan waa layana sooma waa bandiirid waayay waa raayaad kuwaas oo jaahiliintaas oo caqadu gunteen oo xidheen alwiyata albidcati bidcadii calamooyinkeed wa aطlaquu sii daayeen cinaana alfitnati fitno hoggaankeeda waay hoggaamiyaalkeeda cinaana alfitnati fitno hoggaamiyaalkeeda soo daayeen waay fa hum kuwaasi jaahiliinta ah mukhtalifuuna way isu khilaafayaan fii kitaab illaahi ilaahay kitaabkiisii dhexdiisii way isu khilaafsan yihiin kullu waaxidin minhum lahu qowl waay kullu waaxidin lahu kullu waaxidin minhum lahu qowl mid kastoo ayaga ka mid ah qool gaare ayuu leeyahay mukhaalifuuna waa kuwa khilaafsan lilkitaabi kitaabka allena waa khilaafsan yihiin waa khilaafsan maa laga wadaa lima dalla calayhi kitaabu llahi min wujuubi itibaaci alhudaa walijtimaaci calayhi waay waxay khilaafsan yihiin kitaabka alleh limaa kii ayay khilaafsan yihiin dalla calayhi kitaabu llah ilaahay kitaabkiisii tusiyey oo ah min wujuubi itibaaci alhudaa hanuunka raacitaankiisii waajibnimadiisa ah iyo walijtimaaci calayhi cala alkitaabi kitaabka in lagu kulmo ah ee way khilaafeen waay mukhaalifuuna lilkitaab waay kitaabkii alle waa khilaafsan yihiin mujmicuuna waxay ku kulonsan yihiin calaa mukhaalafati lkitaabi kitaabka khilaafadiisii way ku kulonsan yihiin dhammaan mujmicuuna waxay ku kulonsan yihiin calaa mukhaalafati lkitaab kitaabka waxyaabihii waajibinayay khilaafkood ay ku kulonsan yihiin waay yaquuluuna waxay odhanayaan cala allaahi ilaahay korkiisii wa fillaahi ilaahay daatadiisii wa fii kitaabillaahi ilaahay kitaabkiisa dhexdiisii hee bikayri cilmina dhahayaan yaquuluuna waxay odhanayaan cala allah ilaahay korkiisii waxay ku odhanayaan ee wax ku sheegayaan waana yaquuluuna way odhanayaan cala allah ilaahay korkiisii ayaa wax ku odhanayaan wax ku sheegayaan waay ilaahay korkiisii ayaa wax ku sheegayaan waay bimacnaa waxay leeyihiin ilaahay sidaasaa doonay saas ma doonin sida isaga markaas waa doonay leeyihiinna ma doonin ilaahay tabaaraka wa tacaalaa ilaahay dushiisa wax ku sheegayaan marka waa isagaan dhihin isagaan ula jeedin ayaa dhahayaan saasa ula jeeday yaquuluuna waxay odhanayaan alallah ilaahay dushiisa ayaa wax ku odhanayaan wa fillaahi ilaahay dhexdiisa wax ku odhanayaan وفي الله مع لغدا يعني بما يتعلق بذاته وصفاته واي وحي إلهي صفاته سيئه ذاته سيكون تعلق يا وحكو أرنا يا وحكو الشيغيان معنا وفي الله مع لغدا أي بما يعني بما يتعلق بذاته وصفاته واي وحي إلهي ذاته صفاته سيكون تعلق أي وحكو الشيغيان وفي كتاب الله إلهي كتاب كيسي دعدي سيئ أرنا يا وحكو أرنا يا واي وفي كتاب الله محل قوة أي يتخبطون في معنى القرآن نوال أي يتخبطون في معنى القرآن قرآن كي معنيه سي أي اسكت حق عليان أو التخبط يان انت سيد أمانا محيكو حر انت بغير علم ويا كل قوت بغير علم ويا إلهي ساسا أولي جدا بعلم إب ملا إلهي صفاتي سين وحل لغا شيء أسقو علم اللول لي هي إب ملا كتاب قاله in lagu sheego lagu sheego haddii cilmi loo leeyahay dhib mala laakiin ayaga dhammaan cilmi la'aana ku socdan waay yaquuluuna waxay odhanayaan ala allah ilaahay dushiisa waxay odhanayaan wa fi llahi waxay odhanayaan wa fi kitaabillahi odhanayaan bikayri cilmin la'aan waaye yatakalamuuna way hadlayaan bilmutashaabihi midka mutashaabihiga ah ayay ka hadlayaan oo min alkalaami ah hadalka oo mutashaabihiga ah oo nisbigii maahane waa xaqiiqiga ah ayay wax ayay ka hadlaan waaye wayakdacuuna waxay khiyaamaynayaan oo dhaqrayaan aljuhaala waay juhaasha ay waxay ku khiyaamaynayaan bimaa wixii oo yushabbihuuna ayaga shibahayaan calayhim dushoodii ku shibahayaan ayaa ku khiyaamaynayaan waay fanacuudu billaahi fanacuudu waan megangalaynaa billaahi ilaahay aan ka megangalaynaa min fitani lmudiliina kuwii wax baadiyeeyo fitnadooda ilahay ka magan galaynaa saasuu dhahay imaamu axmed ibnu xambal waay wa kaana min jumlati man qayadahum allah wa kaana waxa ahaaday ama wuxuu ahaaday min jumlati man qof jumladiisii oo qayadahum allahu ilaahay ku diray koladaas wa kaana wuxuu ahaa min jumlati man qof jumladiisii oo qayadahum allahu ilaahay ku diray qoladaasi tacaala sareeye linusrati diinihi liajli nusrati diinihi diinkiisii u xiilantiisii darteeda u gargaarkiisii iyo wadabbi difaac dartiisii canhu ilaahay diinkiisii la difaaco bilisaani carabka lagu difaaco bilisaani wa hee bilqowli waay iyo walbanaani waay lagu difaaco faraha bilbanaan waxaa laga wadaa ayagana bilkitaabati waay qoraal waay iyo wasinaani waran lagu difaaco asinaan waa asayf sayf lagu difaaco waay ee aan looga heliyo waxaa ka mid ah qoladaas ilaahay dadkaasi ku diray hee shaykhulislaam waay shaykhulislam nihayat lyra maxay tahay ya ismu kana waay muakhar asa shaykhulislaam waa qoladii la soo diray qoladaas ilaahay ku diray ayuu asaga ka mid yahay waa isimkii kaana waay shaykhulislaami islaam islaamkii sheekhiisa ayaa ka mid ahaa abulcabaasi cabbaas aabbihiisii ahaa sheekhulislaam ibnu taymiya raxmatullahi alayh weligiisii ma guursaday horta abulcabaas maxaa loo dhahay kuniya waay waa isku waa bannaan tahay qofka kuniya inuu baasto laasim inuu cunug dhalay shardi ma aha ha daliil ma haysaa caaisha umu cabdillah la dhaha jiray la dhihi jiray maxaa kale cunug yar nebigi oo kuni u biximi jirta yaa abaa cumayr maa facala nuqayr waa saxiix idan waa iska bannaan tahay sheekh islam weligiisa ma guursanin sheekhulislaami ayaa ka mid ah abulcabaasi cabaas aabihiisii ahaa axmed ibnu cabdilxaliim axmedu la dhahayay axmedkaasoo ibnu cabdilxaliimi cabdilxaliim wiilkiisii ahaa cabdulxaliimkaasoo ibni cabdisalaam iyo cabdisalaam wiilkiisii ahaa cabdisalaamkaasoo ibnu maya ibnu cabdilxaliim ibni cabdilxaliim cabdilxaliim wiilkiis wiilkiisii ahaa cabdiraxmaanku waay axmedku waay ibnu taymiyata ah yaa waay marka sheekh islaamkii waay ayaa lagu bayaanayna marka ibnu taymiya ah almawluudu la dhalay fii xaraana xaraan dhexdeeda lagu dhalay waaye oo magaalada damaysku ku taallo yowma alithnaini maalin isniin ah la dhalay alcaashir min shahri rabiici اlawali bisha rabiiculawalka ah ee maalinteedii tobnaad ku waay sanata ixdaa wa sittiina wa sitti mi'a sanadkana markii uu ahaa lix boqol lixdan iyo koow ayuu dhashay almutawafaa la oofsaday maxbuusan asagoo ah mid la xidhay la xabaasay dulman liajli dulmin loo xidhay wa fii qalcati dimishqa dimishqa sarti ku taallay dhexdeeda lagu xidhay laylata alinaini dhintay isniin layladeeda wa goorma dhashay isniin goorma dhintay isniin waa isagan qof qofka kale mataqaanan waa isniin dhashay isniin dhinteedin nebiga alayhi salatu wasalaam alcishriina min shahri alqa min shahri dilqacda waay bisha dilqacda iyadoo ah labaatan sanata thamaanin wa cishriina wa sabci mi'atin sanadka markii uu joogay toddoba boqol iyo labaatan iyo siddeed sanadkuu joogay uuna dhintay waay idan wuxuu ka mid ahay min culamaa'i alqarni min culamaa alqarni ah saabicin wuu yahay haamin wuu yahay soo maha saabicin waa soo gaaray haamin wax buu ku gaarayba saabic waa dhashay haaminna saadis oo dhashay saabicna hee waa dhintay cimrigiisi marka maa imasi mu jiray maxaa u dhexay intan lixdan iyo toddoba soo maaha lixdan iyo toddoba waay da'diisii meesha saytadoo jirto ayuu dhintay wasulliya waa lagu dukaday calayhi dushiisii fi ljaamici masjidkii jaamaciga ah al umawiyi loo nisbeeye lagugu dukaday bacda salaati duhri duhr salaadiisii kadib walam yatima dafnuhu duu aaskiisiina ma dhammaystirmin walam yatima ma taam noqonin dafnuhu caasitaankiisi waay maxaa dhacay likasrati zixaama waay ciriiri dartiisi waay oo dadkii isugu imaadeen meeshai ay gaarayso farcayso ilaa qabla alcasri casar ka hor mooyaane biyasiirin wax yarka casar wax yar ka hor mooyaane raximahullah allah u naxariistay tacaala sareey raxmatan naxariiso waasiatan ballaarin buu dhahay musanifka raxmatullahi caleyh wa jamacnaa allaha nagu kulmiyey anaga iyo bihi asagaba maca man dad macagoodii ancama allah ilaahay u nimceeyey calayhim dushoodii hanagu kulmiya fii jannaati naciimi barwaaqadii iyo dheeftii beerooyinkeed esaandooyinkeeda waa jannada waay aamiina leenahay kundhagaan kulluna aan ku jirno anaga sheekh lislaam ibnu taymiya raxmat ullahi caleyh waa qof ilaahay ugu gargaaray diinkiisii wax badan walaqad kaana lahu raximahu llahu musanafaatun buu leeyahay musanifka walaqad kaana waxaa u sugnaaday lahu shaykhu lislaam raximahu llahu allaha u naxariistee musanafaatun kutubo la alifay ayaa u sugnaatay kaiiratun aad u farac badan fii mujaadalati ahli lbidci ku saabsan ahlubidca la doodoodii wa mujaaladati afkaarihim iyo afkaartoodii baabi'inteedii qarbaashiteedii in la qarbaasho waayo afkaartoodii la qarbaasho qushi loola baha waayo maa bayna mutawalatin kuwa la dhadheereeyey beenkooda wa mutawasitatin iyo kuwa dhadhaxadka ah iyo wa qaliilatin kuwa yaryar waay inta way leeyihiin kutubtiisii waay mudawalaad ayuu leeyahay sida ya majmuulfataawa majmuulfataawa wax laisku ururiyay mudawalaad ma hente wixii dhan sida badfaday soo maa manaaji sunna iyo daru tacaarudi alaqli wanaqli iyo iyo waxaa ka mid a kale تلبيس الجامية توداس مدولات ومتوسطة وفرابضهن وقليلة ويريهن inta way jiraan marka waxasala waxaa soo aslay bidalika arrinkaas alifitaankantaasu kutubada isagu alifay nafcun dheef iyo faa'iido ayaa soo hasashay kabiirun oo weyn way nacafo weyna soo haslay waay ashaara waa ishaaray ibnu lqayim raximahu llahu tacaala ilaa shay-in shay xaggiisoo ishaaray shaygaasoo minhaa musanafaadkaas ka mid ah fi nuuniyati nuuniyada dhexdeeda ayuu ku ishaaray xaysu meel oo qaala huwa ibnulqayim uu dhahay waidaa aradta taraa masaarica man khala min ummati atacdiili waalkufraani uu dhahay waidaa aradta haddii aad doonto taraa waad arkaysaa masaarica man qof meeshii lagu ligday khalaa oo tagay waay oo ah min ummati tacdiili tacdiilkii dadkiisii iyo walkufraani gaalnimadii dadkeedii ah dadkii tacdiil iyo kufr ku dhaceen ee meeshii asiga ku ligday sheekhulislaam waad arkaysaa waay oo kutubtiisa ula jeedaa oo asagoo ammaanaya waidaa aradta markii addoonto tara waad arkaysaa masaarica jam masarici masaarica waa maqaalu liqid waa legd wey mees meesha qofka lagu legdayo waay dhulka lagu dhufanaayo masaarica man qof masaaricidiisii oo meeshii lagu ligday khalaa oo tagay min ummati tacdiili iyo walkufraani ka mida waay ilaahan qaala ilaa uu dha ilaa uu yidhaahday faqra' tasaniif alimaami xaqiiqatan sheekhi lwujuudi alcaalimi alrabbaani acnii abalcabaasi axmeda daaka alhab ra'a almuxiida bisaa'iri alkhuljaani buu dhahay faqra' akhri nin howm tasaniif alimaami imaamkii kutubtii alifay tasaaniiftiisii akhri xaqiiqatan si oo dhaba u akhri sheekhi lwujuudi wujuudkii kuwii joogay sheekhoodii ahaa alimaami ayay ku xidhan tahay sheekhi lwujuudi kuwii joogay sheekhoodii ahaa wa fii zamanihi waay alcaalimi caalimka ahaa alrabbaaniyi oo rabbaaniga ahaa ummadda barbaarinaya ilaahay diinkiisa ku barbaarinaya ahaa acnii ani waxaan ula jeedaa abalcabaasi abbaas aabbihiisaan ula jeedaa axmeda ah dalika albaxra baharkaasa ula jeeda uu dhahay almuxiida koobay baharka bisaa'iri alkhuljaani jamcu khaliijin khuljaan waaye khuljaan waa jamcu khaliijin wa huwa nahrun yuqtatacu min annahri alacdam ilaa mawdicin yuntafacu bihi fiihi ay dhahaan culamadu khuljaan waa jamcu khaliij khaliijkana wa huwa nahrun waaye waa webi nahr waa webi yuqtatacu laga soo goosanaayo laga soo leexinaayo min annahri alacdam webiga weyn xaggiisii way xaggee loo soo goosana loo soo laabayaa ilaa mawdicin boos xaggiisii loo soo leexinaayo booskaasoo yuntafacu bihi fiihi dhexdiisi laguga intifaaco idan waxaa waaye waa webiyaal waay webiyaalkii intoodii kale koobay baddii webiyaalka inteedii kale koobtay uu ahaaday waay dalika kaasoo albaxra badda ah baxrigaasoo almuxiida koobay bisaa'iri alkhuljaani badooyinka intoodii kale koobay waay webigii webiyaasha intoodii kale koobay waay culumtiis waa saas culumta loola jeeda cilmigiisii waay waqra kitaab alcaqli wannaqli aladii ma fi lwujuudi lahu nadiirun thaanin wakadaka minhaajun lahu fii raddihi qowla rawaafid shiicati shaydaani buu dhah waqra akhri kitaab alcaqli waalnaqli waay kitaab alcaqli waalnaqli akhri waay waaya kitaab alcaqli waalnaqli waay saas waa waa la yidhahdaa magac kalen waa leeyahay kitaabkaasi waxaa la yidhahdaa kale muwaafaqatu sariix almacquuli lisaxiixi lmanquul muwaafaqatu sariixi almacquuli lisaxiixi lmanquul saasna waa la yihahdaa muwaafaqatu sariixi almacquuli لصحيح المنقول درء تعارض العقل والنقل نوائل لنا كان ميش أنا كاسو لجاد ما قاعد شيء وقرأ أقرنيه كتاب العقل والنقل أخي و... الذي كاسا ما في الوجود وجود كده عدي سيب له أسغة نذير عنه سغنانين واي الذي كاسا ما في الوجود وجود كده عدي سيب nadiirun nadiir aan u sugnayn lahu asaga nadiirkaasoo haani labaad waay mid asigu dhigmo aysan jirin waaya ko saasuu dhahay waa kitaab aad iyo aad u qiimo badan waay wakadaaka minhaajun lahu waay wakadaaka sidaasi oo kale lahu waxaa u sugnaaday shaykhulislaam minhaajun waay waa minhaaj sunna minhaaj asunna waay fii raddihi raddiintiisii asagoo ku radinaayo dheh fii raddihi raddiintiisa dhexdiis ahaaday qawla raafidi rawaafidi dheh rawaafid qolkooda raddiin u ahaaday waay fii shicati shayطaani shaydaan shiicidiisii kooxdiisii lagu radinayo xisbi shaydaan lagu radinaayo waxaa lagu radinaya minhaji sunna arawaafid waay uma kadib dakara wuxuu sheegay ibnu taymiya ee ibnulqayim dheh ciddatan tira ayuu sheegay oo min kutubihi shaykhulislaam kutubtiisii ka mid a wa rasaa'ilihi risaalooyinkiisii ka mid a wa qaala wuxuu dhahay hiya fi lwaraa mabhuuhatun macluumatun tubtaacu bilqaali min alahmaani hiya kutubta shaykhulislaam fi lwaraa makhluuqa dhacdiisii mabhuuhatun waa mid lagu fardhiyey waay waa lagu fardhiyey way ku daatan tahay waay macluumatun la yaqaano la og yahay waay tubtaacu waa la iibinayaa bilqaali lacag qaali ah qaali lagu iibinaya waay tubtaacu waa la iibinayaa bilqaali qaalnimo lagu aabin lagu iibinayaa min alahmaani hagga lacagta lacag qaali ah lagu iibinaya waa qaali waana saas ilaa aan gaala ilaa uu yidhaahday وله المقامات الشهيرة في الورى قد قامها لله غير جبان نصر الإله ودينه وكتابه ورسوله بالسيف والبرهان أبدى فضائحهم وبين جالهم وأراد تناقضهم بكل زمان إلى أن قال عمر وحليه وله شيخ الإسلام وحليه المقامات وي بوصص يستغيال وقفاض ليه الشهيرة عن بحدي في الوراء مخلوق دعديسي قد قام واستاغي شيخ الإسلام ها مقامات كاسي لله إلهي درتي سو استاغي غير جبان هالو يهيمد أن baqaynin waay fuli aan ahayn waay geesi ah jabaan aan ahayn waay mid cabsanayo aan ahayn waay bilxujaji ee wasayf antaba jihaad bilisaaniyo walbanaaniyo wasinaan antaba soo marnayba nasara waa u hiiliyey alilaaha allah ayuu u hiilinayaa wa diinahu diinkiisuna waa u hiiliyey وكتابه كتاب كيسنا وهيلي ورسوله رسول كيسنا وهيلي محمد وهيلي بالسيف والبرهان بالسيف دجال سيف اي والبرهان حجه دليل واي اسو كردينا يو ابدا وصموا جي فضائحهم عيبهودي واي وعيب اهل بدعه وبين وعد جهلهم جهل قودن وعد وارى واتسيي تناقضهم اسبرينتودي واي بكل زمان زمن كاستا اسبرينيان واتسيي واي war markaas waa isburinaysaan u dhahaya ilaa an qaala ilaa yidhahday ibnu taymiya wa min alcajaa'ibi annahu bisalaaxihim ardaahumu taxta alxadiid addaani kaanat nawaasiina biaydiihim fama mina lahum ilaa asiirun caani faqadat nawaasiihim biaydiina fama yalquunana ilaa bixabli amaanin waqadat muluukuhum mamaaliikan lian saari rasuuli biminnati raxmaani buu wa min alcajaa'ibi waxaa ka mid ah wa min alcajaa'ibi waxyaabaha layaabka le waxaa ka mid ah cajaa'ibi wa ii qorani waxyaabaha layaab kale waxaa ka mid ah annahu shaykhulislaam bisalaaxihim ahlu bidcagii hubkoodii ahlu bidcada xugay hubay qaban xubkoodii muxuu yahay alcaqlu waalmantiq way wax kale ma hubkoodii hubkoodi muxuu yahay alcaqlu walmantiq waaye hub kale ma qabaan ayaga maxaa yeelay nusuusta xubu ma aha ayaga qur-aanka iyo axaadiista xubu ma aha meel kale u leexdeen xubkoodi waxaa waaye alcaqlu walmantiq waaye alcaqlu oo isticmaalay walmantiq waaye mantiq ilmulkalaam waxyaabahaas mooyaan wax kale ma yaqaanaan wa min alcajaa'ibi waxaa ka mid a annahu shaykhulislaam bisalaaxihim hubkoodi ayaa ardaahumo ku helaagay hubkooda ku helaagay waaye ardahum waa helaagay hubkooda ku halaagay wuxuu ku halaagay dheh xubkoodii taxta alxadiidi god hoostiisii addaani oo dhow way dhulku dhow alxadiid waxay kala dhahaan culimmada waa qaraaru اlardi wa asfalu اljabal waay alxadiid alxadiid waa qaraaru اlardi dhulka meesha oo iskugu ima oo dhulka meesha salkiisii ah iyo wa asfali اljabali buurtana hoosteedii ah meesha buurta ka soo baxayso iyo meesha buurta iyo dhulka ku kulmayaan oo hoosta salkeedii ah ayaa la yidhahdaa xadiid godka laabka meeshaasi ah ayaa la yidhahdaa hubkoodii meeshaasa ku halaagay oo ku riday waay marka waa baabi'iye laga wadaa ardaahum waa helaagay ardaahumu waa helaagay xubkoodii muxuu ku helaagay xaggee ku helaagay tahta alxadiidi godkii hoostiisii addaani oo dhowaa kaanat waxay ahaatay nawaasiina biaydiihim buu dhahay ibnu taymiya ibnuqayim raxmatullahi caleyh kaanad waxay ahaatay nawaasiina foodahayni annawaasi waa jamu naasiya wa muqadimatu ara'si madaha hortiisii kareen kan ah ayaa la yidhahdaa naasi kaanad nawaasiina nawaasidayn waxay ahayday oo foodaheenni biaydiihim gacmahoodii ayay ku sugnaayeen oo fooda naga qabteen waay kuwaasi ahlubidaga ah famaa minnaa anaga naga mid ma aha lahum markii ayaga loo fiirsho ilaa asiirun mid la qafaalay caanii oo qafaalan mooyaane saasa haynay markii hore waa ina haystaan buu leeyahay ahlu sunnaha waa la dhibay ahlu bidca way dhibeen wax badana soo marsiiyeen ciqaab ishidda ah a sidaasi waay ti imaam axmed iyo dadkiisii lasoo marsiyay waa la ogyahay soo maa sidaas way dhib asiiran u haynay gacmahoodii foodda inay haystaan buu leeyahay foodda inay ku haystaan ku dhignaayeen faqadad nawaasiihim biaydina noqotay marka arrinta waa isbedeshay ahlusunna ilahi waa u gargaaray ayagana waxay noqdeen foodoodii waxay noqotay ahlusunnaha gacantoodii hoosay soo galeen waa laga qaalib noqday waa laga badiyay marka faqadad waxay noqotay nawaasiihim nawaasiidoodii biaydina ay noqotay gacmaheeni famaa yalqawnana famaa yalqawna lama kulmayaan ayagana anagu ilaa bixabli aamaanin mooyaane hee xadag oo ammaan ah mooyaane wax kalena laga kulmayaan ma laha waa ka aaminsanaya marka waa xirnay waay waa xihan yihiin waqadad waxay ahaatay muluukuhumu boqornimadoodii waxay noqotay mamaaliikan kuwa la leeyahay la milkiyey ayaa noqotay yaa milkiyehe liansaari rasuul ayaa milkiisay rasuulka ansaartiisii biminnati raxmaani allihii raxmaanka ahaa galadiisii sababteeda ayaa mulugtoodii waxay noqotay mamaaliig ay noqotay liansaari rasuuli waay waa laga qaalib noqday markii dambe waa la qabsay leeyahay ilaahay tabaaraka wa tacaala isaga ibnu taymiya raxmatullahi alayh ninkii la yihahdo ibnuqayim ilaahay wuxuu sabab ugu dhigay isaga naftirkiisi waagii hore ahlubidacu ahaa ilahay wuxuu sabab ugu dhigay kutubo sheekh lislam ibnu taymiya raxmatullahi alayh ama shekh lislam ibnu taymiya ilahay sabab ugu dhigay caqiidada saxiixa ilaahay ku waasfajiyey sababtiisa isaga keligiisi maaha cilmi badan ilahay saas ka dhigay sida sancaani oo kale shawkani oo kale hadda min almucaasiriina soo maray hadda koryaha khaliil haraas oo kale culamo badana ilahay sabab ugu dhigay kutubtiisa qof iyoonay asaga naftirkiisiiba wa kaana min jumlati rasaa'ili shaykhi uu dhahay marka markasanif wa kaana waxaa ahaaday min jumlati rasaa'ili shaykhi sheekha risaalooyinkiisa jumladeeda waxaa ka mid ah raximahullahu risaala رسالة تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع هي بين القدر والشرع رسالة سنكمة تيوي تص تنوى تدمري وكان من جملة رسائل الشيخ وحكمها رحمه الله تعالى رسالة تحقيق الإثبات سقطي حقيقين تدي للأسماء للصغاية وصفات للصغاية وحقيقة الجمع جمع الحقيقي سي بين القدر والشرع للجمعنا وحقيقي سوي المعروفة تاس الله يقانو رسالة الله يقانو باسم التدمرية مركل الصغاية وي مقاعد كامل محلي هذا تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر والشرع مركل الصغاية محلي هذا التدمرية تدمرية أنين الشيخ الإسلام ابن تيمية و وكسقون تيسقى أسكاله culimo badanaa sugtay oo ka mid yahay ibnulqayim oo ka mid yahay ibn cabdilhaadi labada waxay ka mid yihiin min talaamiidih ibnu taymiya raxmatullahi caleyh waaahiru sida daahirka ah anna haadihi tan taasoo risaalata risaalada lah dibna ajwibatin hadda musanifku naftirkiisii ma jamcinin oo wadaahiru ka cabiray soo maa idan waa ka sugan tahay shaka kuma jirto taas waaahiru sida daahirka anna haadihi tan taasoo risaalata risaaladana ضمن أجوبة جواب dhexdeeda ayay ahaatay ajaaba jawaabay biha ajaabada asheekhu sheekha ahla tadumura tadumur dadkeedii hee jawaab asigu u jawaabay ayay ahayday ee ku dhex jirtay waay way ku dhex jirtay keligeed maaha in ayaa laga wadaa laakiin oo culimada qaar waxay sugayaan labay ahaayeen mid ayadoo jawaabo kale ku dhex jirta ayaa u diray marna keligeeda u diray ayay dhaheen si kastaba ha ahaatee waxaa loo diray ahlu tadmura ahlu tadmur waay maadaama ahlu tadmur loo diray waxaa lagu magac daray ayaga loogu magac daray waxaa la yidhahday atadmuriya sida waasitida oo kale ahlu waasida ee loo diray darteed ee ama nin meesha ka yimaaday amarkiis lagu alifay waasitiya loogu magacaabay waaye tadmur waay تدمر wuxuu leeyahay taxqiiqa madiinatun qadiimatun biwasطi suuriya waay waa madiino hee qadiima hore waay biwasadi suuriya suuriya dhexdeeda ku taalo meeshaasi ayaa dadkeeda u diray waaye wa kaanat waxay ahayday haadihi tan oo risaalatu risaalada min axsani waajmaci maa katabahu way min axsani maa katabahu waajmaci maa katabahu way ما كتبوا مركوا متنازعوا ولا سكوا استوى معنا وكان ذاتي تنوحي هذه تصر رسالة رسالتنا من أحسن وأجمع ما شيء كانوا وكل من بدن وناك بدن وهذا كتب قري شيخ به ماذا في موضوعها موضوع هذا قري على اختصارها صوغابين تدل اللقب وسوغ صوغابين اللقب ومن أجل ذلك كاست داديسي فإني أنيغو أستعين الله إلهي أن كلمة ضلبيا عز قالي وهي وجل ونايه fii lammi shacafihaa risaaladaasi waxyaabaheeda kala tagsan inaan soo ururiyo wa jamci shamlihaa waxyaabaheeda kala tagsan inaan soo ururiyo isku mid le waay wa taqriibi macaaniihaa macaaniheeda inaan soo dhoweeyo liqaari'ihaa kii akrinayay dartiisu soo dhoweeyo maca ziyaadati maa kii ziyaadintiisa lala qabo tadcu lxaajatu baahida u yeelinayso ilay xaggiisii aniga waxna ku darayo loo baahan yahay وحذف ما كي goyntiisa la qabo aniga ka goynayo ma yumkinu yumkinu suurtagal ah al istighnaa in laga deegtoomo anu hagiisi way ala wajhin qaabo aanu soo u hadfo laa yukhillu aan dhimaynin bilmaqsuudi danti lahaa waxaan waa ku darayaa waxaan waa ka saarayaa waa isku hufeeyaa waay wasamaytu waxaan ku magacaabay marka waxyaabaha sida hadfay waxaa ka mid ah nambar laba hoos mid ومما حذفت بيدي مصنفك ومما حذفت القاعدة السابعة قاعدة التضباط عن كم يدبو لهي وتدمريد لك حد... آه... كوكور نيدي أن أنت كهدفي معي لأنها غير موجودة في بعض النسخ نسخ تقال كم يدبو مقرنة ويغني عنها وحكا ديغا يابه ما سبقها من القواعد وحكوري قاعدة يا كفرا إذا إن لو قرأ ميشا سي وابلغ في عني وابلغ لو ما بهنا وكجريب ليه تاسوكرا وسميت أنكم مغاوي هو كتابك تقريب التدمريه ayaan ka magacaabay taqriib atadmuriya ayaan ku magacaabay waay wa asalu llaha ilahay waxaan weydiisanayaa tacaala sareeye an yajcala inuu yeelo camalii camalkaygu khaalisan mid saafi u ah liwajhihi ilaahay wejigiisii muwaafiqan waafaqaayo limardaati ilaahay raalahaanshidiisii naafican anfacayo licibaadii odoomankiisii waay innahu maxaa yeelay ilaahey jawaadun waay mid jawaad ah اسم الجواد لله ملوسوة الجواد هل هو اسم من أسماء الله يحيى هل الجواد اسم من أسماء الله مايا قطعا آه هيا كذا هل سؤال في صح حديث كيسي مسقنا إذا ولا بنقار واي صحيح حديث كيسي مسقنا إذا innahu in allaha le jawaadun waaye kariimu wanaagsan waaye intan waan ku darayna meel loogu tagay ma laha muqadimada la socotaa bayaanu sababi taaliifi hadi risaala beri waa iska jimce soo maa waa ku baashalaysaan insha allah bayaanu sababi taaliifi hadihi risaalati risaaladan alifiddeeda sababteeda in la caddeeyo ayuu ku saabsan yahay meeshaani sababta loo alifay in loo alifay maxay tahay in la caddeeyo waaye kow bayana almuallifu muallifku waa caddeeyey sababa taaliifi haadihi tan alifideeda sababteeda taasoo risaalati ah muxuu ku addeeyey biqowlihi hadalkiisu ama bacdu ayuu dhahay intaa kadib faqad xaqiiqa sa'alanii man qof ayaa i su'aalay tacayanad ceenowday ijaabatuhum ajiibadoodii in la ajiibo waajib noqotay waay waay ama dad asi ku kalsoon yahay inay yihiin ama dad ulul amra xaggiisa inay ka timaaday waa dhici kartaa man tacayanad ijaabatuhum waxay i weydiiyeen an agtuba inaan qoro lahum ayaga aan u qoro madmuuna maa kii waxa dibniinsan waay koobsan samicuu ayaga ay maqleen hu maaga minii xaggay ka maqleen fii bacdi almajaalisi majaalista qaar ka mid ah oo min alkalaami hadal ah fi tawxiidi laga hadlay wa sifaati laga hadlay wa fi sharci laga hadlay walqadari waay saasay iga maqleen inaan u qoro oo ayaa i weydiisteen waan warkoodii in la farto la qaato waajib waaye qoladaas dheh midda kood waa taas uma kadib callala waa cilideeyey musanifka ibnu taymiya wujuuba ijaabatihim in ayaga la ajiibo waxyaabaha waajibinaayo ayuu cilideeyey muxuu ku cilideeyey biamrayni waay dadkaasi arrinkooda in la aqbalo waajib sababta ay u noqotay ee wuxuu ku cilideeyey laba arrimood kow haye axaduhumaa midkood masiisul xaajati baahida taabashadeeda darteedi way ilaa taxqiiqi haadayni labadan xaqiiqiintoodii loo baahan yahay al aslayni ah labada asal kuwee way alisma wasifaat iyo aljamu bayna ashari walqadari way asagoo sheegay meeshan kusoo sheegay fi tawxiidi fi tawxiidi wasifaat iyo wa fi sharci walqadari hadda intuu noogu soo sheegay way lima axaduhumaa labadaas sababo arrin arrin midkoodii masiisul xaajati xaajada taabashadeedii way ilaa taxqiiqi haadayni labadan xaqiijintoodii loo baahan yahay labadaasoo alaslayni ah labadaasal maxaa ula jeedaa aan dhahnay fi tawxiidi wasifaati iyo wa fi sharci waalqadar liannahu maxaa yeelay shani ah laabudda waxaa laga maarmaan ah an yakhdura inuu ku soo dhaco cala alqalbi qalbiga dushiisii fii haadayni labadan dhexdoodii alaslayni ah maa shay inuu ku soo dhaco yaxtaaju u baahan yahay macahu macagiisiiba ilaa bayaani alhudaa hanuunkii caddayntiisii u baahan min adalaali laga caddeeyo walxaqi xagga caddayntiisa u baahan min albaatili laga caddeeyo waay kow horta marka hore maxaa waay masiisu lxaajati ilaa taqiiqi haadayni aslayni way sababka koowaad arrinka koowaad asaga arrintaasi waajib inay u noqotay dadkii weydiiyeen inuu qoro kitaabkaas athaani madka labaad arrinka labaad kahratu idraabi aqwaali nnaasi waay kahratu idraabi aqwaali nnaasi dadka aqwaashoodii hee idraabkoodii badnaantiisi way isdhawaandhowkoodii baday batay dartiisii way fiihimaa labadaasi hadalkoodii isku dhawaandhoway walkhawdi iyo dhexdabaalasho darteedii way fiihimaa labadaasii la dhexdabaaladay oo laga hadlayo macnaha bilxaqi xaq lagu dabaaladay taaratan mar wa bilbaaili baail lagu dabaaladay taaraatin waay war warkan la mida waa soo marnay xagee ku soo marnay muqadimadiisa haddaba fayaltabis waay u dheexmo marka alxaqu xaqa bilbaadili ku dheexmo calaa kaiirin in badan ama fayaltabisu waa dheexmay alxaqu xaqi ah bilbaadili ku dheexmay calaa kaiirin in badan oo min annaasi dadka ka mid ah marka idaan in laga hadlo waajib ay marka la kala saaro wa min thama meeshaasi darteed meeshaas wa min thama halkaas xaggiis ayah ixtiija marka waxaa loo baahday ila albayaani caddayma loo baahday marka saasaan walifay buli alkalaama fi tawxiid wasifaati wafi shari walqadari allah subxana wa taala